إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxyo khasaarooyin sababay ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagula beegsaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weeraro ayaa xalay waxaa lagu qaaday ciidamada shisheeye qaarkood iyo kuwa maamulka koonfur galbeed baarlamaanka federaalka ayaa maanta u ballansan kulan uu ka soo qaybgelayo madaxweynaha xilkumitanka ah ee dowladda federaalka ah qaar ka mid ah dadkii ku barakacay dagaaladii dhowaan muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii soo wajahay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan ayaa hadiyado waxa ay ku wareejiyeen ciidamada ku sugan furmaha jihaadka ee gobolkaas baarlamaanka federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu mas-uul ka yahay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee dhimashada iyo dhaawaca sababay xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dad ku dhaqan muqdisho waxay ugu baaqday in ay xaqa garab istaagaan baadilkana ka hor tagaan ciidamada maraykanka iyo kuwa neto ayaa waxa ay bilaabeen inay isaga baxaan waddanka afghanistaan kadib labaatan sano oo ay duulaan ku joogeen weerar nafurnimo ayaa waxaa lala beegsaday kulan ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda bakistan intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
weeraro khasaarooyin gastay ayaa xalay waxaa lagu qaaday ciidamada shisheeye qaarkood iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha oo gobolka shabeellaha hoose ka mid a kaabigana ku haya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab almujaahidiin dagaalka ayaa muddo halkaasi ka socday wixii ku dhintay wixii ku dhaawacmay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin arbacow waxay ka mid tahay meelaha weerarada isdaba joogga ahi ay ka dhacaan kuwaasoo xarakada shabaab almujaahidiin ay geysanayso dhanka magaalada baydhabana kontarool ku yaalla halkaasi ayaa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraray kontaroolka cabdishiraay weerarka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen farisinkaasi ku yaalla magaalada baydhabo waxa uu ka mid yahay weerarada isdaba joogga ah ee ay waayadan qaadaysay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo xarakadu ay weerarada ay kaga soo horjeedo shisheeyaa dal ku soo duulay iyo maamulada la shaqaynaya sii xoojisay qaraxyo sababay khasaarooyin ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagula beegsaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo ka baxay owdheegle kuna jeeday dhanka mubaarag ayaa qarax lala beegsaday sidoo kale waxaa qaraxyo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka baxay magaalada marka kuna jeeday dhanka deegaanka jilib marka qaraxyadaasi ayaa la sheegay inay dhimashaya dhaawac sababeen ciidamada duleedka jilib marka lagu qarxiyey ayaa laba gaari lagu soo qaaday dhaawacyadooda iyo meydadkooda waxaana la sheegay in magaalada marka oo la keenay ay diyaarad helikobtera ku soo degtay si ay dhaawacyadaasi ugu qaado magaalada muqdisho wayna la duushay iyada oo sida qaraxyadan ayaa waxay dhaceen maalintii shalay baarlamaanka federaalka ayaa maanta u ballansan kulan uu ka qaybgelayo madaxweynaha xilkuminteedka ah ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la filayaa in baarlamaanka uu ka hor hadlo farmaajo ayaa dhowaan waxa uu sheegay in uu ogolaaday waxa loogu yeero doorasho dadban oo markii hore uu gaashaanka ku dhuftay waxaanuu sheegay in arrimahaasi baarlamaanka uu kala hadlayo dhowaan ayay ahayd markii baarlamaanka federaalka uu wakhtiga kororsaday farmaajona uu wakhtiga u kordhiyey muddo laba sano ah islamarkaana ay sheegeen inay ka shaqaynayaan waxay ugu yeereen doorasho qof iyo coda arrinkaas oo dhinacyada kale ay sheegeen inaanay suuragal ahayn waxaa loogu yeeray beesha caalamka ayaa farmaajo cadaadis ku haya halka gudahana ay cadaadis uga hayaan mucaaradka kuwaas oo ciidamadiisii qaarkood ay la soo safteen islamarkaana ay u dagaalamayaan iyagoo asiga weerar ku ah qaar ka mid a dadkii ku barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa waxay ka warrameen dhibaatooyinka soo wajahay maxamed cali aadan ayaa ka warramaya ilan adib anu dagaal galay badaan an dagaal galay magala ka hor ilan baahi hayt iyo wala an dagaal ma dharginyin hamiinki maanaha adduunyada ma dhamaayo maanaha cabitaansho mashakalka e hilibka dhaylada adduunyada gurkiinka may oloodii onta kiin dhan iyo leey maanaha dagaalmu kodhaan waa qaar ka mida dadkii dhowaan ku barakacay dagaalkii u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan mucaaradka ee ka dhacay magaalada muqdisho dadkan soo barakacay islamarkaana ay saamaysay colaadii magaalada muqdisho ayaa waxay u badan yihiin kuwa danyar ah kuwaasoo aanan haysan hooy iyo jiho ay qabtaan intuba guryihii ay ka deganaayeen degmooyinka magaalada muqdisho waxay uga soo barakaceen rasaasta ay isweedaarsanayeen labada dhinaca iska soo horjeeda iyadoona ay intaasi u dheereed wadooyinkii oo xiran taasoo halis gelin karta qofkii ku dhaawacma rasaasta dhacaysa maadaama aysan helin xarumo caafimaad oo wadooyinkii ay u mari lahaayeen laga xiray haddaba waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaasha oo ay haysato xaalad adag oo ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay colaadda magaalada muqdisho madhoorre ka jiraane xaraaradan way ka timay jirde umriga aan meega dhamaysadon dagaal ka dhamaysadoyn siyaad bara aydiid aan alhilow laylay roorre ka jirna baydhawon hor buurka kooy hamarkon hamara ka dhaldeena boonga dheeri deganay dagaalkiya dhahay nambar afar a deganay roorre ka jiraan dawkaba dawka roorre ka jiraane dadkan dagaalaman dagaalka noo dhaafeen dhibka noo dhaafeen rafaadka noo dhaafeen dandirada noo dhaafeen aan saas ar lahay dabaqaas maa kushaka taas dabaq ma ahe ummadna maxamed waa maqlayse taas taas shtoo la sheekaynay maaha taas too heer xamar dhan og yihiin waaye too taas too la og yahay waaye hoobiyahay mooshi ma baasuukiyaytay mooshi unu jaha wareerni mas antaan gadanti habadda afarta meel maanaa ninkoyta unu jaha wareerni unu imooge maanaa halaqay halhoori may sanadkunba ey bakta hadi amal horiyadeen ruwarane ey bakta jiido amal awlaado ungdhas daba jiitamaane sidoo kale qaar ka mid a dadkan ayaa ka hadlay dhibaatada ku haysata halka ay ku sugan yihiin waxaan ku soo barakacay degmada honan xaafada taleex dhibaatan u soo barakacayna ilaah waa ogey anna waa ogey haddaan sheegaa horta waxaan u soo qaxay dagaal oo fuud saaran aan u soo kalin ani arruurtayda iyo dadweyne kale isu socdaan oo indhaho aan eh toban iyo shan dhimiyin cabdiqaasin leenkiis dhinacaas dhan waa la xirtay si fiican aan kasoo hab ani iyadoo habada socdaan kasoo baxay biyo waa la goostay koronto la'aan mugdiaan kasoo baxna anaga anagoo mugdi eh cayaalkayga ma garanaynaan markaan soo baxay haaskayga iyo aniga maskasiina anaga markaasaan wada tashanay markii aan imaad lambar afarna oo dhammaan wada go'san aan soo gurgurinayn ka soo baxnay meesha dagaal qax siyaad barmaa dagaal oo noocan ay maabiso qax noocan oo kale weli miisoo marin waa dhibaysanahay wallaahi xabadaha sidii loo shubayaan ku dhahay iyo wax si ilaahay noo amaano noo waa la sooman yahay ma aho afarkii waxaan ku wadanaa bacyihii noogu jiraa oo hilibkii iyo khudaartaan wadanaa meel dib lagu shidanayo male meel fariisanaya male shub meesha bibisi koolle shub aan isku aruurin maqrabkii nin walba meeloo u finin wax yaray hakadeen nin walba ciidda ilaahay meel u kala fadhiino maalmo ka hor ayay ahayd markii magaalada muqdisho uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan mucaaradka kuwaasoo ay dowladda federaalka ku weysay saraakiil iyo askar badan waxaana marka laga soo tago khasaaraha labada dhinac ku gaaray dagaalka uu sababay inay barakacaan dad badan oo rayid ah kuwaasoo degganaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen baarlamaanka federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay mas-uul ka yihiin dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya oday dhaqameed lagu magacaabo abuukar geni kana mid ah odayaasha sida aadka ah uga soo horjeeda farmaajo ayaa si kulul uga hadlay muddo kordhinta ay golaha baarlamaanka u sameeyeen maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku eedeeyey in dagaalka xamar ka dhacay iyaga mas-uul ka yihiin isagoo raaciyey haddii muddo kordhin la sameyn lahayn inuu dagaal dhici lahayn wuxuu kaloo ku eedeeyey inay sharci daro tahay iyagoo xilka sharci daro ku haya inay muddada u kordhiyaan madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday waxaase idiin sheegaynaa dagaalka xamar qaxa geliyey iyo dhibaatada geliyey sabab adinka u ah kordhintii sharci darrada ahayd oo adinkoon sharci yahayn aada samaydeen oo maxamed cabdulaahi farmaajo oo inka samaystay ee aada ku aqbasheen sameeya idin yiri ood aqbasheen waa og tahay ummadda soomaaliyeed in xilkiinii dhacay inaydnaan xil hayn adinkoo sharci darra ayaad sharci darra u samaydeen dhibaatuu ku sameeyey ummadda soomaaliyeed oo ku qaxiyey dagaal ayuu ku abuuray arrintaas adinkaa xisaabteed idintaal waxaad uga badbaadi kartaan inaad hadda dadka dhinac ka raacdaan asagana aad dhinac isaga riicdaan dadka soomaaliyeed inaad dhinac ka raacdaan ood isbadbaadisaan isagana aad dhinac isaga riixdaan intaas ayaan qoladaasna ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa eedda midba midka kale dusha kaga tuuraya iyadoo qof walba isbaryeelayo farmaajo ayaa isna dhowaan khudbad uu jeediyey eedda wixii ka dhacay muqdisho dusha kaga tuuray mucaaradka ummadda soomaaliyeed iyagoo soomaan la qaxiyey laguna dul dagaalamay oo aan wax raaligelin ah laga bixinin ayay noqotay dhibka loo geystay qoloba qolo kale inay u saariso qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan ayaa hadiyado waxa ay ku wareejiyeen ciidamada ku sugan furmaha jihaadka ee gobolkaasi munaasabad ka dhacday degmada buuqa qable ayaa lagu soo bandhigay waxyaabaha dumarku ay wareejiyeen mid ka mid a haweenka hadiyadaha wareejiyey ayaa goobta ka hadashay gabdhaha ku nool hiiraan gaar ahaan maxaafadda buqa qable waxaan meeshaan ka sheegaya hadduu allah subxaana wa tacaala idmo agabyadii aan ku wareejinay mujaahidiinta annagoo ugu tiragelnay afur waxaa ka mid ah buskut oo gaaraya ilaa konton loor waxaa ka mid ah caagagti gaarnaay oo gaaraya shan boqol waxaa ka mid ah dhar oo noocyo badan leh waxaa ka mid ah timir ilaa labaatan iyo shan kartoon waxaa ka mid ah sokor oo laba loor ah waxaa ka mid ah saddex loor oo mashaari ah waxaa ka mid ah qaxwadi waxaa ka mid ah lacag aan ugu tiragalnay wiilasha inay iidaan ay macnaha ay ka dhigtaan waxaa ka mid ah sida qoryaha ak forty seven ayaa ku jira go-yaal oo loogu tiragalay xilliga dhaxanta maadaama roob lagu jiro inay wiilasha ay ka hogsadaan dhaxanta sidoo kale waxaa isaguna goobta ka hadlay mid ka mid a nabadoonnada degmada buuqa qable ku sugan oo ka waramay in haweenku ay u wakiisheen in ciidamada ay hadiyadahaasi ka gaarsiiyaan annagoo ah odayaasha dhaqanka degmada buuqa qable ee hiiraan waxaan ku wareejinay ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan furmaha hore ee cadowga hadiyada kala duwan kuwaas oo ay noo wakiisheen hablaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable annaga ayayna noo wakiisheen inaan ku wareejinno ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan furmaha hore ee cadowga waxaan leenahay gaalo waa jabtay maadaama hablihii muslimaadka ay maaragtay jihaadka saan ugu qayb qaadanayaan oo mataqaanaa kaalintii iyo dowrkii ay ku lahaayeen ay buuxiyeen waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaalaa ha ka abaalmariyo ciidamada mujaahidiintana waxaan leeyahay waan idin garab taagannahay insha allahu tacaalaa ee amniga aan ku naaloonayno waxay ku imaadeen mataqaanaa sababtiina ayuu ku imaadeen insha allahu annagana hiil iyo hoo garabkiina ayaa nahay hadduu ilaahay idmo waayadan qaar ka mid a walaayaadka islaamiga waxaa ka dhacayay munaasabado haweenku ay hadiyado kula wareejinayaan ragga ku sugan furmaha jihaadka ee la dagaalamaya shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo maamulada la shaqaynaya xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxay ugu baaqday in ay xaqa garab istaagaan baadilkana ka hor tagaan sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga walaayada banaadir ayaa dhowaan asigoo ka hadlaya xaaladda magaalada muqdisho waxa uu sheegay in reer muqdisho ay la gudboon tahay inay jiifka ka kacaan islamarkaasina ay qaataan kaalinta iyaga ku aadan wuxuu sheegay in muhiim ay tahay inay ku garab istaagaan jihaadka ay kula jiraan shisheeyaha dal kusoo duulay iyo maamulada kaalinaya oo dowladda federaalk ee muqdisho fadhida ay ugu horrayso dadka muqdisho waxaan fari lahaa awalan qabla kulli shay inaan alla ka baqno alla aan cuskanno aan ku midowno ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisii kitaabkiisii alla wuxuu leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraqu xarigga ilaahay wada qabsada ha ku kala tegina xarigga ilaahay waa kitaabka ilaahay oo samada ilaahay nooga soo dejiyey danaheenuna ay ku jiraan dastuurka loogu talagalo koonkaana in lagu maamulo asaga wey haddaan kitaabka alla qabsanno oon kitaabka alla ku dhegno oo asaga aan ku dhaqanno oo asaga aan difaacanno cadowgana waa ka guulaysaynaa adduun iyo aakhira labadana waa ku liibaanayna ogaada dagaalka lagu jiraa waa mid nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu bilaabay dagaalkii uxud ayuu galay saa toddobaatan saxaabadiisa ah oo xamse cabdulmudalib iyo muscab ibn cumayr ay ku jiraan ayagoo shahiid hortiisa la soo dhigay markaasuu intuu kor istaago wuxuu yidhi kuwaan anaa maalinta qiyaamaha markhaati u ah inay alle dartiis ay maaragtay dhiiggooda u daadiyeen oo ay u shahiideen isaga naftirkiisa iligtiisa la jebiyey wejigiisana dhiig laga daadiyey marka anigu waxaan ummadda ugu baaqayaa reer xamar wayna yaqaanaan waa dad maarata yani geesiyaal ah oo ilaa iyo boortaqiiskii hortaagnaa in magaaladooda la ixtilaalo afartan sanoy boortaqiiska hortaagnaa in magaalada muqdisho la qabsado dadka reer muqdisho dad dulmi qaata ma aha dad madaxa foorariy ma aha waa dad shujaaca iyo raganimo leh waxaa marka waxaan le yaan la niyad jebin waxa weeyaan dadka saadiqiintaha iyo dadka beenalayaashaha way idiin kala muuqdaan dadka runta sheegaya oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddiis u dagaalamaya oo sharaftiina iyo cizigiina inay soo celiyaan raba oo inaad shareecada ilaahay koonkan lagu maamulo raba waa taqaanaan idiin sharixi maayo dadkaas garab ha la siiyo ha la garab istaago naf iyo maal maarata ha lagu garab istaago cadowgana aan iska celino cadowgu waa nugul yahay cadowgu waa nugul yahay maxaa yeelay ilaahay garab iyo gargaar kama haystaan sheekh muuse cabdi caraale waxa uu reer muqdisho xasuusiyey in allah dadka mu'miniinta u ballan qaaday in uu garab siinayo asigoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in kaalintooda si buuxda ay uga soo dhalaalaan alla annaga wuxuu noo ballan qaaday haddaan shareecadiisa ku dagaalanno nasri iyo guul iyo gargaar inuuna siinayo wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ilahay wuxuu noo ballan qaaday nasri inuuna siinayo haddaan u dagaalanno diintiisa ilahay wuxuu leey in tansurullaaha yansurkum haddaad alla u hiilisaan alla isaguna waa idiin hiilinaya hiilada ilaahay ilahay wuxuu leeyahay kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidn illah badanaa koox yar oo ka adkaatay koox badan idanka allana uga adkaatay waana garanaysaan gaaladu hubka ay keeneen iyo awoodda ay keeneen iyo diyaaradahay keeneen iyo dabaabadahay keeneen iyo ciidanka faraha badan ay dalka kusoo daldaleen haddana maanta waxay ku qabteen male mujaahidiintu intaasoo gobol ayay ka taliyaan oo calanka maarata yani tawxiidku ka taagan yahay oo sharcada ilahi lagu maamulaa raqma anfihim wey ma aha baryo maarata yani kuma imaan yacni waa waa waa waa qasab ay ku noqotay marka ilaahay subxaana watacaala haddaan garab ka dhiganno koonkaana isagaa maamula isagaana cidduu doono guuleeya isagaana maarata yani awoodda gacantiisa ku jirtaa marka waxaan leehay shacabka muqdisho yayna niyad jabin shareecadooda maarata islaamka inay ku dhaqmaan marna yayna gorgorootanka gelin yaynan gorgorootanka gelin in dastuur iyo qodobo shaydaan oo xeer iyo maarata yani dad ay sameeyeen in kitaabka ilaahay la barbar dhigo kitaabka ilaahay inta laga tago qodobada iyo xeerarka bini aadamku qoray iyo dastuur gaala dejiso gadaal ay ka riixayso qabyo qoraala oo shan iyo toban sano aan buuxsamaynin inay maarata yani garab istaagaan taasaa ka digtoonaadeen shareecada ilaahay ha u hiliyeen hadday adduunka maarata yani joogaanna ciz iyo guul iyo sharaf ay ku noolaanayaan hadday dhintaanna ilaahay subxana wa tacala agtiisa ay sharaf iyo janno ay ka helayaan laakiin hadday gaalo raacaan adduunkana waa ku dulloobayaan aakhirana way ku dulloobayaanoo darakaad naareed ayay maarata yani ku degayaan marka waxaan u dardaarmayaa inay ilaahay subxaana wa tacaala u hiiliyaan shareecadoodii islaamka ay ku dhaqmaan dadka mujaahidiintana ay garab ka saaraan cadowgoodana ay aqoonsadaan hadallada beenta oo afka baarkiisa iyo waxyaalaha mujaamaladaana waa ka dheragsan yihiin inay ka fogaadaan intaasaan dhihi lahaa reer muqdisho wabilahi towfiiq
ugu dambayntii weliga walaayada banaadir wuxuu si guud ula dardaarmay dadka muslimiinta ah cadow ayaa boqol sano na haystoon dowlad la-aan nahay dowladdeennii ugu dambeysay khilaafadii islaamiyiinta islaamiga ah ee cuhmaaniyiinta oo istanbuul ka dhisneed boqol sanoay maqan tahay kun saddex boqol iyo afartan iyo labo ayaa la dumiyey maantana waxaan ku jirnaa kun iyo afar boqol iyo afartan iyo labo intaas islaamku ma qabo dowlad uu hoos harsado maarata yani ma laha kuwan dabadhilifka ah oo maarata yani cumalada oo u shaqeeya gaalada oo qaramada midoobe hoos taga kuwaasi maarata yani ma matelaan ummadda shucuubta muslimiinta ma matelaan waxna uma qaban karaan waa kuwo markii gumaysigu ay nagu soo duuleen ee ayna qabsadeen ee markayna qabsadeen muddo kadib ayna hayso waayeen oo dadka shacabka ah ay ku kaceen oo lala dagaalamay ood garanaysaan algeria oo kale waxaa leedaha beledu milyon shahiid hal milyan oo qof ay ku dileen faransiisku ka badanna waa la sheega markay hayso waayeen waxay u bedeleen qorshe kale keeneen oo ah in ay dasaatiir iyo qodobo ayagu ay qoreen iyo qof ayaga ku matela meesha oo dadkaas meesha jooga ka dhashay oo madabkooda iyo maqaarkooda iyo carabkooda intaba maarata yani ku hadlaaya inay booska keensadaan halkaa marka ay ka maamulaan qaramada midoobey ay u fadhiistaan qaramada midoobe lagu sheegaya wax meel dheeri jira maaha kun iyo maarata sagaal boqol afartan shanti ayaa la sameeyey sheekh muuse cabdi caraale oo ka hadlayey waxyaabaha ay isku hayaan dowladda federaalka iyo mucaaradka ku dagaalamaya magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay isku haystaan dana siyaasadeed ah ciidamada maraykanka iyo neto ayaa waxay bilaabeen inay ka baxaan waddanka afghanistan kadib labaatan sano oo ay duulaan ku joogeen weerar nafuurnimona waxaa lala beegsaday kulan ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda bakistan hashim cabdinaasir ayaa wararka inoo haya wararka ka imaanaya waddanka muslimka ah ee bakistan ayaa tilmaamaya in weerar nafuurnimo ah oo aad u xoogan lagu beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda bakistan camaliyadda nafuurnimada ah waxay ka dhacday mandiqada kuweyta ee waddanka bakistan halkaas oo inta badan marti gelisa weerarada mujaahidiinta daalibaan bakistan naftihuraha weerarka fuliyey waxaa lagu magacaabaa moxamed cabbaas oo loo yaqaano faaruuq waxaana uu beegsaday hoteel ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta mandiqadda halkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad badan afhayeen u hadlay daalibaan bakistan wuxuu sheegay in saraakiisha ay ku dileen camaliyadaas ay ku jiraan laba sarkaale oo udubdhaxaad u ahaa maamulka mandaqada iyadoo dhinaca kalena lagu burburiyey camaliyada ilaa laba-iyo toban gaari naftii horaha fuliyey weerarka ayaa ku guulaystay inuu bartanka ka istaago hadafkii uu beegsanayay sida uu tilmaamayo moxamed al quraasaani oo ah afhayeenka daalibaan bakistan wariyaasha ka howlgala waddanka ayuu ugu baaqay afhayeenku inay xaqiiqada ku dadaalaan warar la hubana tebiyaan asagoo tilmaamay inay ka been sheegeen hadafka lagu beegsaday camaliyadda daalibaan bakistan waa xarako jihaadi ah oo ka howlgasha waddanka bakistan waxayna beeco kula jirtaa imaarada islaamiga ah ee afghanistan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa